madaxweyne ku-xigeenka puntland axmed cilmi karash iyo sidoo kale odayaasha dhaqanka ayaa maanta ku guuleystay in ay heshiis xabad joojina dhex dhigaan laba beelood oo ku dagaalamay gobolada sool iyo nugaal heshiiskaasi ayaa sidoo kaleeto wuxuu dhigayaa in lasoo afjaro ama la keeno maleeshiyaadka labada dhinac kasoo kala jeeda dagaalkooda oo xabad joojin laga gaaro warbixintan waxaa laascaanood kasoo dara wariyahayaga halkaasi cabdikariim olol
deegaanka harwanaaga gobolka sool waxaa ka dhacay kulan la isugu keenayo beelo ku dagaalamay deegaanka saaxmigaag beelahan oo kasoo kala jeeda gobolada nugaal iyo sool kulankan oo ay garwadeen ka ahay dowladda puntland ayaa maanta lagu qabtay deegaanka harwanaaga gobolka sool iyadoo halkaasi laga soo saaray qodobo afar ah kuwaasoo la xidhiidha sidii colaadaasi loo joojin lahaa markii kulankaasi soo dhammaaday ayaa v o a waxay wax ka weydiisay madaxweyne ku-xigeenka puntland axmed cilmi cismaan axmed karaash oo qodobadii halkaasi laga soo saaray bismillahi raxmaan raxiim olol iyo v o iyo shaqaalahoodaba aad baan u salaamayaa waa ku faraxsanaa inaad i weydiisaan hawshii aannu haynay ee baaxadda lahayd sida aad ula socotaan dhowr beri baan dhowr caana maal baan halkaa joogay hawsha ayadaa waannu ku soo guulaysannay wax dambe kama dhicin ilaa intaannu tagnay waxaannu ku ballaannay in halka laysugu yimaado odayaashii dhaqanka iyo waxgaradkii iyo maamulkii gobolka iyo labada gobolba aanu isugu keenno in maxay tahay hawshaa heshiis taama laga gaadho ayaannu ku heshiinay aad iyo aadna waannu ugu rajo weynahay inay noo hirgasho maanta waxaa laga soo saaray qodobo horodhaca bal qodobadaasi qaar ka mida madaxweyne adoo aad u mahadsan dadweynaha adigoo xusuusinaya bal noga war qodobada waxaa ka mid a in xabaddaa si rasmiga loo joojiyo oo ballanqaad leh oo maxay tahay labada dhinacba ah in la kala qaado ciidanbeeleedyada maleeshiyada meesha maxay tay ku dagaalantay in la kala fogeeyo oo ama la baabi'iyoba ama meelihii ay ka yimaadeen lagu celiyo gogol dambe la dhigo oo wixii hawsha iyada ah wixii la kala tabanayo ama wixii meeshaa ka dhacay dib looga wada hadlo intaasaa laga soo saaray ahaan doorkeedin kaga aadan fariintay bulshada aad u diraysaan ee nabaddaasi la xidhiidha madaxweyne horena waa ugu baaqnay waa u diray haddana waa ugu celinaa bulshada waxaa naga aadan waxaanu leenahay nabadgelyada ha la ilaaliyo maxay tahay colaad wiil baa ku dhintay wiil kuma dhasho khaasatan dadkan meeshan ku dagaalama waa dad deris oo wada yaallo oo dadka kale isaga dhow marka dowladdu horena ciidamay u geysay haddana ciidan nabadgelyo taama ballan qaada oo fuliya ayaanu kordhinaynaa waa geynaynaa haddii alla yidhi waxaanu rajaynaynaa wax dambe aanay ka dhicin meesha ayada iyadoo halkaasina ay ka hadleen cuqaasha iyo waxgaradka labada dhinac ayaa waxa ay si weyn u soo dhoweeyeen qodobada xabad joojinta iyo in la kala qaado ciidamadii halkaasi ku diriray waraalkaasi waxaa ka hadlay caqiil cabdiraxmaan diiriye qoorad oo ka mid ah cuqaasha gobolka nugaal ajendaa la soo jeediyey ajeendahaas saddexda qodob ah oo la soo jeediyey sida uu u yahay baanu u qaadanayna walaalahayana waxaan jecel lahay sidaas iyo si la mida nabaddu inay naga dhab tahayna waxaa caddaynaya dhowr qodob mugga iyo miisaanka maanta aanu ku nimi baa caddaynaya inay naga dhab tahay sidaasaanu ku nimi kuna qaadannay kuna shaqaynaynaa biidnilaahi kariim waxaana caddayn doonaa guddiga loo xilsaaray arrinta tan hubinteeda ayaa caddayn doona sida xaqiiqdu tahay sidoo kale jiif caaqil cabdilaahi caaqil caynab oo isagana ka mid ah cuqaasha gobolka sool ayaa isaguna ka hadlay xabad joojinta iyo kala qaadista maleeshiyaadkii kasoo kala jeeda gobolada nugaal iyo sool ee halkaasi ku dagaalamay kasta oo tolkayo iyo dowladda iyo cid kastoo islaamiya soo jeediso waa qaadannay waxaanu qaadanay xabad joojintii waxaanu qaadannay ciidamo kala raristii oo bilaa shuruudah waxaannu qaadannay gogoshii meel kasta oo la dhigo inaannu tagno oo usoo si mugle ku nimaadna ayaannu qaadannay waxaannu kaloo qaadannay wax kasta oo tolkayo noo soo jeeday ayaannu diyaaruna kulanka halka la isugu yimid ee deegaanka harwanaaga ee gobolka sool ayaa waxaa mid si weyn bulshada loogala hadlay in nabadda la ilaaliyo iyadoona loo ballamay kulamo kala duwan oo lagaga hadli doono nabad laguna soo afjarayo colaadda deegaanka saaxmigaag cabdikariin olol v o a magaalada laascanood